halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sarreyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii reer galatiya wuxuuna warqaddan ku xoojinayaa rasuul bawlos dhiiranaanta xubnaha masiixiyiinta ahaa ee degganaa deegaankaasi waxaanay warqaddu gacan ka geysanaysaa kobaca garaadka xubnaha kiniisadda iyo guud ahaan kororhsiimada kiniisadihii reer galaatiya markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay bawlos oo masaal ahaan u soo qaadanaya nebi ibraahim oo wuxuu soo xigtay wixii ku qornaa cutubka shan iyo tobanaad ee kitaabka bilowgii aayadda lixaad markaasoo qorniinku uu leeyahay ibraahim rabbiguu rumaystay oo taana xaqnima loogu tiriyey ha yeeshee nebi ibraahim wuxuu doonayey inuu arko ballanqaadka rabbiga markaasuu ilaah ku yidhi sida ku qoran cutubka shan iyo tobanaad aayadda toddobaad sida tan oo wuxuu ku yidhi anigu waxaan ahay rabbiga kaaga soo kaxeeyey uur tii reer kaldiyiin inaan ku siiyo dalkan si aad u dhexashid markaana nebi ibraahim baa rabbiga u jawaabay oo wuxuu yidhi isagoo doonaya inuu arko in ballanqaadka uu isu soo taro sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka shan iyo tobanaad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan oo abrahm wuxuu yidhi sayidow rabbiyow maxaan ku ogaadaa inaan dhexli doono haddaba waxaa dhex maray ilaah iyo nebi ibraahim heshiis waxaana dhaqangelinaya heshiiska ilaah waxaana heshiiska calaamad u ahaa waaqdhac sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka shan iyo tobanaad aayadda sagaalaad oo leh oo wuxuu ku yidhi ii kaxee qaalin lo' ah oo saddex jir ah iyo ceesaan saddex jir ah iyo wan saddex jir ah iyo qooley iyo xamaam yar haddaba intaasi ayuu bixinayaa nebi ibraahim ha yeeshee goor fiidkii ah ayaa ilaah mar kale uu u muuqday bal si aynu taana wax uga ogaanno ayaannu eegaynaa kitaabka bilowgii cutubka shan iyo tobanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo kolkii qorraxdu sii dhacaysay ayaa hurdo aad u weyn nebi ibraahim ay ku soo dhacday bal eeg cabsi gudcur weyn leh baa ku soo degtay markaan hurdada weyn lagu soo dejiyey nebi ibraahim ayaa ilaah wuxuu doonayaa inuu la socdo nebi ibraahim oo ay dhex maraan xoolahan la qalay dhexdooda si loo ansixiyo heshiiska nebi ibraahim wax uu samaynayo ma lahan ilaah baa samaynaya oo hergelinaya heshiiska oo nebi ibraahimna wuxuu helayaa wixii loo ballanqaaday rumaysadkiisa aawgii weli waxaannu idiin sii wadaynaa heshiiskan ama axdigan ilaah oo la dhigtay nebi ibraahim waxaanan eegaynaa kitaabka bilowgii cutubka shan iyo tobanaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo waxay noqotay markii qorraxdii dhacday oo ay ahayd gudcur in girgire qiiqaya iyo dab ololaya ay dhex mareen cadadkii haddaba sidaad arkaysaan ilaah wuxuu dhex maray inta u dhexaysa xoolihii iyo shimbirihii la qalay dhexdooda waayo waa ilaah kan axdiga galaya oo nebi ibraahimna waxaa laga doonayey inuu ilaah rumaysto oo keliya haddaba ma ahan in ballankanu xitaa uu ku fuliyo salaadda nebi ibraahim waayo waxaaba laga yaabaa inuu hal habeen awoodi waayo inuu tukado markaana ilaah buu ahaa kan ballanqaadka xajinaya markaana ilaah buu ahaa kan ballanqaadka xajinaya waxaana axdigu uu ku guntan yahay aaminnimada ilaah saaxiib laba kun oo sannadood ka hor ayaa ciise masiix la keenay isku-tallaabta si uu u bixiyo dembiyadaada iyo kuwayga ilaah weyddiisan maayo inaad tukato oo keliya laakiin wuxuu ku weyddiisanayaa inaad ku kalsoonaato wiilkiisa adiga aawadaa u dhintay waa isaga kan samaynaya heshiiska ama axdiga oo wuu ku badbaadinayaa taasina waa axdiga ama kunturaadda cusub saaxiibow axdigii hore ilaah wuxuu la dhigtay nebi ibraahim nebi ibraahimna wuu rumaystay ilaah nebi ibraahimna markii uu ilaah rumaystay xaqnimo ayaa loogu tiriyey taasi ilaah wuxuu weli ina weyddiisanayaa inaan rumaysanno isaga waxaanan kugu leeyahay kalsoonidaada saaro masiixa waanad badbaadaysaa dhegaystow war maxaa taasu ay noqonaysaa sawir wacan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda toddobaad ee baalka saddex boqol laba iyo soddon ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan haddaba ogaada in kuwa rumaysadka lahu ay yihiin wiilashii nebi ibraahim ilaah wuxuu tan u sameeyey ibraahim ka hor intaannu sharcigu bilaaban ama aan muuse loo soo dhiibin ilaah lama gelin nebi ibraahim axdi iyadoo lagu sallaynayo shaqo wanaagsan oo uu sameeyey wuxuu nebi ibraahim ku yidhi sidaan baan kuu yeelayaa haddii aad i rumaysato nebi ibraahimna wuxuu yidhi ilaahow waan ku rumaystay ilaah wuxuu doonayaa inaynu kalsoonideenna saaranno aasaas adag hase yeeshee saaxib haddii aad ilaah u imaanayso waa inaad ugu timaado rumaysad ilaah haatan wuxuu taagan yahay illinka niyaddaada ma ahan inuu si kale u imaan karo haddii aadan iridda furin oo wuxuu kugu leeyahay sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka saddexaad aayadda labaatanaad ee baalka afar boqol iyo soddon ee axdiga cusub sida tan bal eeg albaabkan taagnahay oon garaacayaa haddaba haddii nin codkayga maqlo oo albaabka uu iga furo waan u soo gelayaa oon waan la cashayn isna wuu ila cashayn haddaba tan keliya ee aad samayn karto waxa weeye inaad la timaado rumaysad markii aniga iyo adiga aynu ku kalsoonaanno in masiixu u yahay badbaadiyaheenna waxaa laynoo badbaadinayaa isla sidii nebi ibraahim loogu badbaadiyey rumaysadkiisa haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda siddeedaad ee baalka saddex boqol laba iyo soddon ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan qorniinka oo horay u arkay in ilaah quruumaha xaq uu kaga dhigi doono rumaysad ayaa injiilka horay ugu sii sheegay nebi ibraahim isagoo leh quruumaha oo dhammi adigay kugu barakoobi doonaan wuxuu haddaba rasuul bawlos leeyahay qorniinka oo horay u arkay in ilaah quruumaha xaq uu kaga dhigi doono rumaysad ayaa injiilka horay ugu sii sheegay nebi ibraahim haddaba haddii rumaysad aan camal lahayn uu ku filnaaday nebi ibraahim maxaynu innagu ugu baahan nahay wax ka duwan maadaama ayaan baraka ugu imaanaynin nebi ibraahim camallada oo ay ugu imaanayso rumaysadkiisa maxaannu camallo u urursanaynaa oo aynu rumaysadkayagiina uga tegaynaa haddaba wuxuu leeyahay bawlos ayaa injiilka hore ugu sii sheegaya nebi ibraahim goormo ayaa taasu ay dhacday tafaasiisha koowaad ee rasuul bawlos uu ina siinayo waxa weeye bilowgii noloshii rumaysadka lahayd ee nebi ibraahim haatanna rasuul bawlos wuxuu la hadlayaa dhacdo timid isla wakhtiga sida ku qoran bilowgii cutubka laba iyo labaatanaad waa meeshaasi meesha ay ku qoran tahay noloshii rumaysadka lahayd ee nebi ibraahim waa marka nebi ibraahim uu bilaabay inuu wiilkiisa sidii allabari ahaan ilaah ugu bixiyo si uu u muujiyo in wiilkiisan uusan ka laxa jeclaysan ilaah wuxuu markaasi nebi ibraahim ilaah hortii ka muujiyey inuu ilaah ku qabo rumaysad wuxuuna rumaysnaa in ilaah dhimashada uu ka sarakicin doono isxaaq sida ku qoran warqaddii cibraaniyada cutubka kow iyo tobanaad aayadda sagaal iyo tobanaad waxaad iminka ogaataa sidii ilaah uu uga jawaabay ficilkii rumaysadka lahaa ee nebi ibraahim sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha shan iyo toban ilaa siddeed iyo toban waxaana qoran sida tan kolkaasaa mar labaad malaa'igtii rabbigu ibraahim samada uga yeedhay oo waxay ku tidhi rabbigu wuxuu yidhi waxaan aad samaysay aawadood iyo wiilkaaga aadan iga laxa jeclaysan kaas oo ah wiilkaaga keligiis ah aawadiis ayaa nafsaddayda ku dhaartay inaan barako ku barakadayn doono oo aan farcankaaga u tarmin doono sida xiddigaha cerka iyo sida camuudda taal badda xeebteeda oo uu farcankaaguna hantiyi doono cadaawayaashiisa iriddooda oo ay qurumaha dunida oo dhammu ku barakoobi doonaan farcankaaga maxaa yeelay codkaygaad addeecday sida abbaarta ah ilaah markan ayuu ku wacdinayey nebi ibraahim injiilka waayo wuxuu iminka nebi ibraahim allabari ahaan doonayaa inuu u bixiyo wiilkiisa isxaaq oo waxaa ficilkaasuna uu noqonayaa mid u taagan allabarigii masiixa loo bixiyey inkastoo ilaah uu badbaadiyey wiilkii nebi ibraahim ilaah ma badbaadinin wiilkiisa laakiin wuxuu u bixiyey dembiyadeenna oo dhan arrinka ahmiyadda lihi waxa weeye in rasuul bawlos uu doonayo in dadku ay arkaan in nebi ibraahim uu addeecay codkii ilaah nebi ibraahimna wuxuu doonayaa inuu wiilkiisa bixiyo maadaama ilaah uu amray oo markii ilaah uu ku yidhaahdo jooji oo ha bixinin wiilkana wuu ka joogsanayaa halkaasi markaana waxaa cad in nebi ibraahim uu addeecay codkii ilaah wuxuu muujinayaa marka ficilkiisa la eego inuu ilaah rumaysan yahay mar kale wuxuu rumaysan yahay ilaah ilaahna taasi xaqnimo ayuu ugu tiriyey nebi ibraahim dadka qaarkii waxaa dhibaato ay ka haysataa sidii ay hagaag ugu garan lahaayeen qorniinka oo waxay isla keeni la'yihiin waxa rasuul bawlos uu ka leeyahay nebi ibraahim iyo waxa rasuul yacquub uu ka leeyahay nebi ibraahim bawlos wuxuu leeyahay ibraahim rumaysad buu xaq ku noqday sidaan idiin soo sheegnay rasuul yacquub ayaa isna leh sida ku qoran warqaddiisii cutubka labaad aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan sida tan duqunow ma doonaysaa inaad garatid in rumaysadka aan shuqullada lahaynu aannu waxba tarin miyaan awoogeen ibraahim shuqullo lagu caddaynin inuu xaq yahay goortuu wiilkiisii isxaaq meeshii allabariga ku bixiyey haddaba yacquub baa wuxuu leeyahay mar kale sida ku qoran warqaddii rasuul yacquub cutubka labaad aayadda laba-iyo labaatanaad sida tan waad garanaysaa in rumaysadku shuqulladiisii la shaqeeyey oo rumaysadku kaamil ku noqday shuqullada haddaba nin wadaad ah oo la odhan jiray john kalvin ayaa wuxuu yidhi rumaysadka oo keliya wax buu badbaadiyaa laakiin rumaysadka wax badbaadiya wax baa la socda haddaba rumaysadka badbaadada lagu helo waa mid caaqibo leh oo shuqullo wanaagsan ama camallo suuban ka imaanaya ha yeeshee shuqullada rasuul yacquub uu ka hadlayo ma ahan shuqullada sharciga rasuul yacquub wuxuu ka hadlayaa shuqullada rumaysadka rumaysadku wuxuu soo saaraa shuqullo wanaagsan ha yeeshee fikradda odhanaysa camalladaada ayaa ku badbaadinaya ayaan munaasab noqonaynin bilxaqiiqa oo waa arrin iska soo hor jeedda way ahmiyad ballaaran tahay in la arko in rumaysadku uu inagu hoggaaminayo camallo wanaagsan isla sidii noloshii nebi ibraahim ay ahayd ilaah wuxuu arkaa niyadaheenna wuxuuna garanayaa inaan masiixa ugu kalsoonaannay sida badbaadiyahayaga iyo in kale marba haddii aad xubin ka tahay wehelnimada masiixa waxaa kuu wanaagsan inaad daacad ahaato haddii aadan sidaas yeelin waxaa laga yaabaa inaad qiyaamayso dadka ku garanaya inaad masiixi tahay oo waxaad iska dhigi kartaa nin owliye ah ha yeeshee ilaah lama khiyaanayn karo haddiise aad masiixa ilaah ku kalsoonaato oo aad la timaado rumaysad dhab ah waxaa rumaysadkaagu uu keenayaa shaqooyin wanaagsan haddii markaasi aynu si taxaddar leh u akhrinno qidcada looga hadlayo nebi ibraahim ee ku qoran warqaddii rasuul yacquub cutubka labaad ayaad arkaysaa in rumaysadka aan shuqullada wanaagsan lahayno uu yahay meyd marka nebi ibraahim uu bixinayo isxaaq oo haddana ilaah u badbaadiyey isxaaq ayaa waxay ahayd wakhtigii ugu dambeeyey ee ilaah uu u muuqdo nebi ibraahim oo waxaa soo dhammaaday nebi ibraahim taariikhdiisii iyo cimrigiisiiba wixii intaasi ka dambeeyey nebi ibraahim ma helin muujin kale lamana tijaabinin ha yeeshee rasuul bawlos wuxuu soo xiganayaa cutubka shan iyo tobanaad markaasoo la qoray ama laynoo sheegay in nebi ibraahim ilaah rumaystay oo rabbiguna taasi xaqnimo ugu tiriyey ha yeeshee rasuul yacquub wuxuu leeyahay rumaysadka aan shuqulka lahaynu waa meyd wuxuuna taasi ku caddaynayaa taariikhdii nebi ibraahim sida ku qoran cutubka laba-iyo labaatanaad ee kitaabka bilowgii haddii nebi ibraahim uu ka laxa jeclaysan lahaa wiilkiisa ilaah oo uu odhan lahaa war anigu wiilkan bixin maayo oo ma rumaysnin waxa aad igu leedahay ayaa waxaa muuqan lahayd in rumaysadka nebi ibraahim aannu isu soo tareen ilaah wuxuu garanayay in nebi ibraahim rumaysadkiisu uu rasmi yahay haddaba shuqulka haatan rasuul yacquub uu ka hadlayo ma ahan shuqulka sharciga marnaba sharciga lama bixinin wakhtigii nebi ibraahim waxaan markaasi u baahannahay inaan maanka ku hayno waxa rasuul yacquub kol dambe uu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadda saddex iyo labaatanaad oo leh sida tan waxaa rumoobay qorniinka leh ibraahimna ilaah buu rumaystay oo waxaa isaga loogu tiriyey xaqnimo oo waxaa loogu yeedhay saaxiibkii ilaah ha yeeshee rasuul yacquub bilowga aayaddan haddii aad eegto ayuu dib ugu noqonayaa arrinkii bawlos uu soo xigtay oo ku saabsanaa rumaysadka nebi ibraahim dabadeedna rasuul bawlos wuxuu leeyahay injiilka waxaa kolkii ugu horraysay lagu wacdiyey nebi ibraahim markii ilaah ballanqaadka uu u sameeyey wakhtigii taariikhdii nebi ibraahim ay gebagabada joogtay haddaba iskhilaafi maayaan labadaasi rasuul ha yeeshee mid waliba xaal goonni ah ayuu adkaynayaa oo welibana waad garanaysaa intaasu ay sidaas tahay waxay haatan leeyihiin ama ay hawsha u wadaan isku meel oo innaba iskhilaafi maayaan mid wuxuu eegayaa bilowga rumaysadka kan kalena wuxuu eegayaa waxa rumaysadka natiijadiisu ay tahay ama ay noqoto haddaan si kale u dhigno ayaa mid wuxuu eegayaa xididada hoose ee rumaysadka kan kalena wuxuu eegayaa midhaha rumaysadka haddaba inta rumaysadku uu aasan yahay ayaa lagu dhiririnayaa rumaysadka wax badbaadiya laakiin rumaysadka wax badbaadiya waa kan soo saara shuqullada wanaagsan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda sagaalaad waxaa qoran sida tan sidaas daraaddeed kuwa rumaysadka lahu waxay la barakadaysan yihiin ibraahimkii rumaystay haddaba erayga rumaysad ee ku jira aayadda waxa weeye rumaysasho waxaanay u dhacaysaa ibraahimkii rumaystay ilaah wuxuu badbaadinayaa dembiilayaasha maanta isagoo u isticmaalaya ama ku sallaynaya isla sidii uu u badbaadiyey nebi ibraahim ilaah wuxuu dadka weydinayaa rumaysadka dembiilayaasha ilaah wuxuu weyddiistay nebi ibraahim inuu rumaysto oo haddii uu rumaysto ilaah wuxuu nebi ibraahim siinayaa waxyaabo isaga uu helayo oo baraka ah ilaah wuxuu aniga iyo adigana ina weyddiisanayaa inuu wax inoogu sameeyo wiilkiisa ciise masiix oo innaga daraaddeen u dhintay rumaysadka waa kan lagu badbaadiyo dadka maanta haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda tobanaad waxaa qoran sida tan in allah intii shuqullada sharciga isku hadlaysaa inkaar bay ku hoos jiraan waayo waxaa qoran waa inkaaran yahay ku kasta oo aan ku sii soconin inuu sameeyo wax kasta oo ku qoran kitaabka sharciga haddaba waxaa iminka la adkaynayaa xaalka ku saabsan iimaanka qaaliska ah waa kan aad ilaah kula soconayso adigoo weliba aan isxakamaynaynin ma ahan inaad tidhaahdo ficilkayga aawgii baa ilaah uu igu badbaadiyey waxaad ogaataa waxa aayaddani ay leedahay sida ku qoran warqaddii galaatiya aayadda tobanaad markaasoo uu lahaa waa inkaaran yahay ku kasta oo aan ku sii soconin inuu sameeyo wax kasta oo ku qoran kitaabka sharciga bal taasi haddaba ka warrama dhegaystayaal miyaad haddaba sharci dhowri kartaa habeen iyo maalinba ama afar iyo labaatankii saacba aad ku adkaysan kartaa shuruucda haddii aad tahay qof aadami ah waa dhab in si ay noqotaba aad xadgudbayso waxaana dhab ah inaadan ku soconin daruuraha oo markii aad dembi samayso sharcigu wuu ku eedaynayaa waxaan garanayaa nin wacdiye ahaa oo had iyo goorba meelaha maraya oo wuxuu yidhaahdaa ilaah ammaana saacad waliba qof baa markaasi wuxuu yidhi ninkanu hadalladan quduuska ah miyuu ku hadlaa wakhti kasta wuxuu markaasi weyddiiyey xaaskiisa oo wuxuu ku yidhi maalin waliba markii ninkan aan arko waxaa afkiisa ku jira in ilaah la ammaano ma sidaas buu yeelaa mar kastaba xaaskiisiina waxay tidhi waxaa jira wakhti wax waliba ayaan hagaagsanayn oo aan afkiisa lagu arag hadallo quduus ah maalmuhu mar waliba ma ahan kuwa farxad lagala kulmo kaba soo qaad inaad ku dhaqanto xeerbeegtiga magaalada oo aad had iyo goorba wax wanaagsan samayso haddaba ma suuragal baa in odayaasha magaalada ay billad kugu siiyaan dhowrista xeerka haddaba ka filimaysid taasi bal waxaad ka fakartaa haddii aad sharciga dhowrto muddo afar iyo labaatan sannadood ah oo aad maalin ku xadgudubto in lagu saamaxayo iyo in kale waxaan idiin sheegayaa haddaba dhegaystayaal in sharcigu aannu garanaynin saamaxaad waxaana aynu garanaynaa inaan abaalmarin lagu helaynin dhowrista sharciga nololna ku siin maayo sharciga waxaa lagu yaqaannaa oo keliya inuu ku ciqaabo un ha yeeshee rumaysadka saaxiib wuxuu ku siinayaa nolol iyo rajo haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda kow iyo tobanaad ee baalka saddex boqol laba iyo soddon ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan inuusan ninna sharciga xaq ku noqon ilaa hortiisa waa bayaan waayo kii xaq ahu rumaysad buu ku noolaan doonaa welibana axdigii hore ayaa wuxuu ina barayaa in dadka lagu badbaadiyo rumaysad ha yeeshee innagu odhan maayo dadka waxaa lagu badbaadiyaa sharciga haddii aad aragto qof ku laabanaya sharciga si uu nolol u helo oo lagu badbaadiyey dhowrista sharciga bil ixsaanag ila socodsii weligay anigu ma aanan arag oo ma aanan akhriyin qof sidaas lagu badbaadiyey oo nolol ku helay sharcigii nebi muuse sidaad og tihiin sharcigii nebi muuse wuxuu ku sallaysnaa qurbaanka nebi muusena wuxuu aad ugu farxay in ilaah dadka uu siiyey raxmad iyo nimco iyagoo weliba ku hoos jira sharciga taasina waa asbaabta wejigiisii uu u iftiimay markii uu buurta ka soo degay isagoo wata sharciga waxaanan ka akhriyaynaa isla aayaddan rasuul bawlos uu ku soo xigtay warqaddan reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda kow iyo tobanaad isla kitaabkii xabakuug cutubka labaad aayadda afaraad markaasoo uu nebigu lahaa kuwa xaqa ahu rumaysad bay ku noolaan doonaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya aayadda laba iyo tobanaad ee cutubka saddexaad waxaa qoran sida tan sharciguna kama imaan rumaysadka laakiin kii sameeya waxyaalaha sharciga iyaguu ku noolaan doonaa haddaba aayaddaasi waa aayad muhiim ah rumaysadka iyo sharciga waa laba qaynuun oo iska soo hor jeeda markay joogto nabaaddiinnada iyo nolosha midba kan kale ayuu nasahayaa oo way ismucaaradayaan haddii aad doonayso inaad sharciga ku noolaato ayaa waxaa cad inaadan rumaysad ku noolaanaynin oo labadaba iskuma keeni kartid oo way ismucaaradayaan marka ay sidaan tahay sharciga iyo rumaysadku aad bay u kala duwan yihiin oo waxaa lagu masaali karaa diyaarad iyo tariin haddii aad doonayso dhegaystow inaad diyaarad raacdo oo welibana isla markaasi aad tareenna raacdo ayaanay taasu ku suuroobaynin waxaa markaasi cad inaan laysku dari karin sharciga iyo weliba rumaysadka welibana ilaah iskuma darin sharciga iyo rumaysadka waa inaad mid doorataa ama rumaysadka qaado ama waxaad ku soconaysaa sharciga waxba kama dhexeeyaan labadaasi waxaa rasuul bawlos uu leeyahay sharcigu kuma imaanin rumaysadka laakiin kii sameeya waxyaalaha sharciga iyaguu ku noolaan doonaa haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda saddex iyo tobanaad ee baalka saddex boqol laba iyo soddon ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan masiix wuxuu inaga furtay inkaartii sharciga isagoo inkaar inoo noqday innaga waayo waxaa qoran mid kasta oo geed ka soo daldalanu waa inkaaran yahay marka uu leeyahay masiixu wuxuu inaga soo furtay habaarka sharciga ayuu ula jeedaa in sharcigii nebi muuse uu ina eedaynayo waa sida sharciga magaalada inkastoo haatan aan sharciga la qiimayn haddiise aad jebiso mar waliba waxaad malaysanaysaa ciqaab welibana layguma abaalmarinayo xajinta sharciga haddii aan jebiyana eed baa isaaran
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin